wax qaraab oo ila jiro oo i kaalmaynan waxaan ilaahay ahayn ma laho nin waxay siinan ilaahay ka sog ma laho aadan caliyow waa aabbo naafo ah oo ku nool magaalada mandheera aabbahan waxaa isugu darmay da lixaadkiisa oon dhammeen iyo xoolo la'aan waxa uu hadda la daala dhacayaa nolol adag waxaa ku xidhiira xaas iyo carruur uusan u haynin hooy iyo waxa ay quutaanba aabbahan ayaa ii sheegay in uu horay u shaqaysan jiray hase ahaatee rasaas ku dhacday iyo guri ku dumay ayuu ku cuuryaamay ilaahay amarkiisa baawalaaytaan ka shaqayni jiray markii baawalaaytaydu laba goora ayaa sabab iigu noqotay mar al-shabaaba ayaa cabaddeeda iigu dhacday shaqadana waan kari waayay marka waan ka baxay bacisharaan bilaaway bacisharadina wax iiga socoto ma laho ilaahay amarkiisi indhahdeeda iigu noqteen jinniga marka gurigii jinniga ku dhex gace dharbaxaa ligu dhuftay anigana dhulkan ku dhacay markii dhulka ku dhacayna waaba jajabo oo waa liiga qaaday oo waxaa liigay isbitaalka alxamdulilah muddaan isbitaalka ku jiray isbitaalka waa liikabay markii liikabay aan ka baxay oo qariibu lix bilood meeshaan joog ayaa hadalkiisa sii raaciyey in dowladdii hore ee ismaamulka mandheera ay u ballanqaaday dhul islamarkaana weli uusan helin
ayaa raamow aan caday gaari lii saaray marka qaraabada raamow i geysay bulooda lagu siina la dhehe markii alirooba i ayaa meeshii lii geeyey meeshii markaan tagana lambarka bulood waa lii siiyey laakiin buloodka wax lii tuso waa kan buloodkaa lii dhahay maleh wax qaraab oo ila jiro oo i kaalmaynan waxaan ilaahay ahayn ma laho nin waxay siinan ilaahay ka sog ma laho aabbahan ayaa ka codsanaya ummadda muslimiinta ah kuwa uu eebbe wax siiyey inay u soo gurmadaan
marka wax musluun oo oo reer ah ilmaha ii shaqo jirta ma laho wax meel kale igu soo toosay ma laho marka qaraabo oo aan ku tiirsanayo oo gacantii qabat ma laho guri ma qabo marka bolood ma leh boloodkii lii siiyey liima siinin oo weli gacantii liima gelinin guri gurigan gal ka bax kangal ka bax kangal ka bax sidaasaan ku noolyahay walaalaalow marka waxaan idinka baryaa oon ilaahay ka baryaa oo idinka baryaa inaad muslimaha meel alla meesha joogaan dibidda iyo gudahaba inaa lii kaalmey ayaan jecelyahay ista f m idaacadayn ah inay ii bariso kaalmo alla kaalmadii markii ligu soo kaalmeeyaan rabi iigu darnay iigu darnay waxaan quutay naftigiisaba khatar ah meelaan fadhiisto oon ku noolaado waa ma laho guri dadobo ka baxay galii ka baxa unbaan ku jiri markaanayto waxay dhibkayde bulooda la-aanta iyo raashin waxaan quuto ma laho ilaahay amarkiis reerkaydana waaba kan oo oo muslimkaan ku dhex nool yahay sidaas hadda ku nool yahay agna waa unsaan marka waa nin keligiis ah ilaahaygii rasuulka moogi waxaan ii haysta ma laho aabbahan ka midka ah dadka baahiyaha gaarka ah qabo isla markaana ay u dheer tahay duruuf nololeed waxa uu hadda wax ka sugayaa mas-uuliyiinta dowladda iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera